casharkii saddex iyo tobanaad qisadii nebi nuux nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaa idinku salaamaya magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista eebbe oo doonayo inaad fahantaan jidka xaqnimada sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka ee nebi muuse aad baan ugu faraxsan nahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada waxaan horay usoo baranay sida uu ilaahay u abuuray dunida iyo wixii wanaagsan oo kale laakiin farcanka aadan way ku caasiyeen ereyga rabbiga sida taariikhda ay sheegayso laakiin idriis rabbiga ayuu ku xirnaa nebi nuux wuxuu noolaa sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaal sano waxayna noqotay markii ay bilaabtay in dadka ku bataan dhulka oo ay gebdho u dhasheen in wiilashiisa arkeen gebdhihii dadku inay wanaagsan yihiin oo ay guursadeen in allaale intii doorteen oo dhan ruuxaygu lama sii dagaalami doono dadka weligiisa maxaa yeelay isagu waa jidh laakiinse cimrigiisu wuxuu noqon doonaa boqol iyo labaatan sannadood waagaas waxaa dhulka joogay dad waaweyn oo xoog leh taas ka dib kolkii wiilashii u yimaadeen gebdhihii dadka oo ay carruurta u dhaleen isla kuwaasi waxay ahaayeen nimankii xoogga badnaa oo waagii hore ahaa raggii caanka ahaa rabbigu wuxuu arkay in dadkiisi dadka sharku ku badan yahay dhulka in meel kasta oo fikradda qalbigiisu ay shar keliya yihiin had iyo goorba rabbiguna wuxuu ka qaqamoomuday abuuridda uu dadka ku abuuray dhulka wuuna ka xumaaday dadku markay ku caasiyeen oo rabbigu wuxuu yidhi waxaan dhulka ka baabi'in doonaa dadkii aan abuuray dadka iyo weliba dugaaga iyo wixii gurguurta iyo haadda hawada maxaa yeelay waxaan ka qumaamuday samayntii aan sameeyey iyaga kuwaasi oo ahaayeen qoomkii nebi nuux laakiin rabbiga nuux raalli buu ka ahaa kan waa farcankii nuux nuux wuxuu ahaa nin xaq ah oo ku eed farcankii nuux ilaah buu ku xirnaay oo nebi nuux wuxuu dhalay laba wiil saddex wiil oo ahaa sheef xaam iyo seef dhulkuna wuu kharibanaa dhulkana wuu kharibnaa ilaahay hortiisa kolkana dhulkana dulmi ba kan waa farcankii nuux nuux wuxuu ahaa nin xaq ah oo ku eed laa farcankiisa nuux ilaah buu la socon jiray uu ku xirnaa xiriir ahaan oo nuux wuxuu dhalay saddex wiil oo ahaa sheem xaam iyo xafeed dhulkana wuxuu kharibnaa ilaaha siduu sheegay dhulkana dulmi baa ka buuxsamay ilaahay wuxuu arkay dhulka oo bal eeg wuxuu kharibnaa waayo intii jidh lahayd oo dhammu jidhkooday ku kharibeen dhulka oo ilaahay wuxuu nuuxu ku yidhi intii jidh leh oo dhan dhammaankoodii aan dhammayn lahaa ayaan gaadhay waayo dhulkii waxaa ka buuxsamay dulmi iyagu ka yimid oo bal eeg iyagu dhulka baabi'in doona markii horey ilaahay ayaa mahad leh maxaa yeelay rumaysadkeenna waxaa lagaga waramay dunida oo dhan oo waxaynu ognahay in xukunka ilaaha uu kaas ka geesi yahay kuwa waxyaalaha caynkaasi ah sameeya sida runta ah nin yahow ma waxay kula tahay kolkaad xumaantied kuwa waxyaalaha caynkaasi ah sameeyo oo aad ilah nin yahow ma waxay kula tahay kolkaad xukuntid kuwa waxyaalaha caynkaasi ah sameeya oo aad isla wixiina samaysid inaad xukunka ilaaha ka baxsan doonto ma waxaad quudsanaysaa hodantinimada wanaaggiisa iyo samarkiisa iyo dulqaadiisa miyaadan garanaynin in wanaag ilaaha ku kaxeeyo xagga towbada laakiin ingegnaanta iyo towbad la'aanta qalbigaaga aawadood waxaad cadho u urursanaysaa maalinta cadada iyo mushaqada xukunka xaqa ah oo ilaaha hortiisa ah ilaahay wuxuu sheegay sidii ummadda nuux uu dadka biyaha ku baabi'in lahaa ma kula tahay in qowmu nuux oo ilaahay aaminsanaayeen nuux qoomkiisa wuu u degay oo wuxuu u sheegay fariintii uu rabbiga xaggiisa ka timid oo ahayd inay ilaaha aaminaan laakiin iyagu way ka madax adkaysteen dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aal ah fadlan inala soo xiriira ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com sidaas iyo ammaano allah
Yeah. cad